dowladda turkiga ayaa soo saartay xeer muwaadiniinta dalal badan oo waddankaasi dalkugalka dalxiiska ku galay u diidaya in sanad ka badan deganaansho loo cusboonaysiiyo soomaalida ku dhaqan waddankaasi kama mid aha dadka go-aankaasi uu saameynayo sharcigan ayaa waxa uu saameeyey muwaadiniin u dhalatay dalkaasi jabuuti oo tiradooda lagu qiyaasay toddobaatan qoys haddaba jacfar kukay ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray yaasiin macalin cusmaan guddoomiyihii hore ee jaaliyadda jabuuti ee dalka turkiga arrintaasina ka wareystay ha ha walaal waxa weeyaan dhibaataday jirtay waxa weeyaan waddankan sanadkii hore labada kun iyo sagaaliyo tobankii akhirkeega uu xeerarka turkiga soo kasoo baxeen dhammaanna waxa weeyaan waddanada inta badan way saamaysay marka laga reebo waddana qaarkood oy soomaaliya ku jirta mooyaane way saamaysay xeerkuna wuxuu odhanaya maxaa yidhi qofku markuu kusoo galo dalxiis ee uu sanad iqaamada u qaato kadib lagu cusboonaysiin doono ilaa sabaha uu keeno ama guriga uu ku iibsado ama maalgelin ha uu sameeyo ama maxay ahayd waddanka uu ka baxo dib ha usoo noqdo weeyaane marka taasna dhammaan waxa weeyaan waa jabuuti un maahayn waddano badan baa qabaa jira dhibaatada jirtay hadda waa taas weeyaan waa wax xagga ka soo baxay immigratiinka turkiga ka soo baxay walaal weeyaan markii hore sidee wax ahaan jireen xaalku sidee buu ahaan jiray walaal xaarku wuxuu ahaan jiray kolley turkiga waxa weeyaan sanadaha dambama la yimidee ahayd wuxuu ahaan jiray dadka way maxay ahayday adreska guri oo ama kiraa ama qofku iibsa ama maahine waa isku xuska aha uu fududaa laakiin maadaama waddanka lagu soo batay waxay rabaan inay kala saaraan oo qofku ha uu yeesho maxay ahayday de reason qofku ha uu joogo inuu alcadeeyo ah marka xeerkaas ka fududaa turkidaas ka fududaa laakiin hadda umay maxay ahayday wixii dib u adkeeyeen ma ogtahay ha waxaan u fahmay marka in qofkii fiisa ee dalxiisa kusoo gala oo hal sane ee iqaamo la siiyo oo iqaamada ay ka dhacdo sanadka xiga looma cusboonaysiinayo dabcan walaal waa saas weyan walaal ha dadka uu saameeyey ee ka soo jeeda jabuuti ee hadda ku sugan waddanka turkiga tiradoodu intee bay la eg tahay walaal marka maxay hayde laga reebo ardayda oo iyagu dee iska caadiya iyo wixii maxay hayde caafimaada marka laga reebo dadka kale waxay waxay qiyaas ilaa maxay hayde toddobaatan qoys baan odhan karaa inkastoo hadda liisoo orin laakiin meelaha taqriiban toddobaatan qoys way noqoneen walaal maadaama soomaaliyaba laga reebay oo sharcigan aanu qabanaynin sida aad ii sheegtay ma jiraan wax dadaala oo adinku aad samayseen ama dowladda jabuuti ay samaynayso oo lagu doonayo in muwaadiniinta ka soo jeeda waddanka jabuuti iyagana looga reebo xeerkan cusub lagala mid dhigo soomaaliya oo kale safaaradda waana ogeysiinay dowladda jabuutina kolley xaggaa waa laga ogeysiiyey dabcan kolley way og tahay already way og tahay inay de xeerkaas ay jabuuti xaq u leedahay maxay hayday anu ma garan kara de waa dad baa kolley siyaasiyiintiyo maxay hayday wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirka waxaa shaqo ku leh inay ay ka daba tegaan oo suurtagal noqonayso iyo inayna noqonayin kolley waa jawaab baan ka sugaynaa laakiin waxa weeyaan waa waa shaqo maxay hayday arrimo siyaasadeed weeyaan marka anu ma oran karayo hadda way og yihiin dabcan laakiin waxbaa dhowo waa la dhamaynaya iyo lama dhamayn karaayo anugu ma oran karaayo laakiin dhibtu saasay u taagan tahay saasna waa loo og yahay wixii ka soo baxana wallahi waan ognahay safaaradda jabuuti ee ku taala turkiga ma la xidhiidheen maadaama tiradu ay badan tahay toddobaatan waan la xidhiidhnay si fiican bay noo soo dhaweysay waan la xidhiidhnay si fiican bay noo soo dhaweysay kolley de iyaguna maxaa yeday waxay iska leeyihiin ajendaa iska leeyihiin sida ula xidhiidri karayaan iyo meesha kala xidhiidri kale karayaan iyo dee maxaa yeday inay suuragal ahaan ba inay ahaan ba inay ahaan ahaan doonto lama garan karo laakiin aan already way og tahay oo aanan la xidhiidhnay waxay yidhahdeen waan dib baan u eegaynaa bal maxaa yeday broceskaas waan ku jirnaa bay yidhahdeen insha allahu tacala wixii ka soo baxana kolley dee waa loo joogaa hadduu alla ka dhigo haddii arrintan ay wax iska bedeli waayaan masiirka toddobaatankaas qoys ee hadda turkiga degan ee jabuuti ka soo jeeda muxuu noqonayaa wallahi dee dadku horta waddanku dee waddanna waa waddan baa laga yimiday oo dee waxa weeyaan dadku waddan bay ka yimaadeen kasoo jeedaan dee waddankanna waxa weeyaan dadku kharashkooga iyo maxaa hayday jeebkooga isticmaali jireen marka waxa weeyaan insha allahu tacala bal waan eegi doonaa siday xaalo ku noqoto aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa yaasiin macalin cismaan oo hore uga soo noqday guddoomiye jaaliyadda jabuuti ee waddanka turkiga isagoo magaalada istanbul ku sugan ayuu khadka telefoonka iigu warramayey